faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaaji redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan radio cadaado baledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
halkani redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka door qodobada maanta aad maqli doontaan saaxiibadan dhageysanayo waxaa ugu dooroon ciidamada amisom oo magaalada balberdo gobolka hiiraan ku xidhay odayaal ka qayb qaatay banaanbax maanta ka dhacay gudaha magaaladaasi ciidamada boliiska ee maamulka puntland oo magaalada boosaaso ee gobolka bariya puntland ku qabta hub iyo dadkii watay kadib howlgal ay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha magaaladaasi dowladda maraykanka oo ku dhawaaqdeen shan milyan oo door ay dulligtay sagaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maamulka puntland oo sheegeen dowladda federaalk soomaaliya ay cuuryaaminayso dhaqaalaha maamulka puntland hay-adda u duuda xaqu aadanaha oo sheegtay in duqeymaha maraykanka ka faliya soomaaliya ay ku dhintaan dad shacab ah maxkamad ku taalla magaalada hargeysa xukunno kala duwan ku riday rag u dhasha waddanka iskutaga marka cacabta kuwaas oo ugaasi sharcidarraha ka waday duulaadka magaalada hargeysa ee somalilan dhimashihii dhaawac xoog leh oo ka dhashay banaanbax maanta galgelay magaalada bulobert ee gobolka hiiraan maxkamadda sare maamulka puntland oo beenaysay in la sii daayay raggii dilka iyo kufsi iskuu diray allaah naxariistay caashe alyaas aadan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooka roon warka duur ee reedhiw cadaado goor u diyaa gorba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa talaado taariikh ku aasiisan tahay saddexda bisha labiyo tobnaad disembar sannada labaatan toban sagaal war-soosaaraha maanta waa shirma ka suulay cumar axmed ibraahim saxiifa ee dhanka farsada maanta qaabilsan anigoo xasan ayaad igu warrami doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada amisom ayaa maanta magaalada baloberd ee gobolka hiiraan waxay ku xirxireen odayaal ka qayb qaatay banaanbax xoogan oo maanta ka dhacay gudaha magaaladaasi bashiir cabdulaahi casmaan ayaa warkaan soo diray xiisad ayaa ka taagan degmada buloberd ee gobolka hiiraan taasoo ka dambaysay magacaabista guddoomiyaha degmada buloberd uu dhowaa magacaabay wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle hadal waa laga dhammaaday waxaa la yidhi waraabadaale dagaalkiisaa loo tagaa caadlow haddaa timaado waa imaana tiriya iyo dhaaftaaba haddaa timaado waxaad laga kulataad leedahay cid ku baryaysaa ma jirto ha loo imaana kuma lih wax nabada haba yaraatee kaa filamayn waxaad tidhaa maalin walba waaraa dabada iiga jura war haddaba waara kulama socdo waxaa idiga sugayna ma leh hir shabeelloy gudunta aad soo wadataan awal midi baad rabtaa inaad wax ku gowracdaane gudubta aad soo wadataanoo degdegaa waxba kuma gowraci kartaane ka joogaan idinla nahay hallow dembiga hiiraan aad ka gelayso oo qaar ahaan burburta aad ka gelayso way kuu diwaan gashan tahay waa lagugula xisaabtamaya nama maquuli kartid waxaana rabin naguma qasfi kartid waxaan leenahay dib uga deg nin soomaali ah oo mas-uul hirshabeelle ah ku ekow wiilasha burburta yimid oo reer hiiraan u dhashay oo midna mahadaayoo ka yimid midna waayahan wadanka uu joogo kanada ka yimid waxaan leenahay been abuurka burburta ay dadka ugu gudbiyaan wax jira maaha ciday hilaac beena kusoo heshiiyaan wax ka jira male annagaa cadaynayna waxyaabaha shooshoorka oo derbiyada lagu qabtay wax ka jira maaha baaqii odayaasha burburta ay ka hadleen wuu taagayaha waana socdaa ciidamada naloo ku hanjabaya wiilasheenii baa naloo ku hanjabaya waxaan leenahay wiilasha soomaaliyeed baa tihin in cadow difaacdiin baad xaq u leedihiin shacabka danihiisa si nabadgelya uga hadlaya quwadooda ku muujinaya hadalkooda ku muujinaya dhaqdhaqaaqooda ku muujinaya yaan dembi adan ku gelinaha oo aan leydii adeegsanin sidoo kale waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin in degmada buulabarte loo soo magacaabo qof kale wax ay raalli ka ahayn reer buulubirda inayna ka shaqaynaynin magaalada buulubirda inanna u dulqaadanaynin qaladka hirshabeelle inu nala dhex socoto inanna u dulqaadanaynin qaladka wasiirka arrimaha gudaha caadla oo nala dul socday hirshabeelle dad waxaan nahay arrimahooda ka tashta waxa u roon iyo waxa u daran yaqaano diyaar uma ahin caawaa nin u soo magacaabaa birrini nin baan u soo magacaabaa waxaan u arkaynaa taasi isku dhac looladan leeyahay reer buuluberde haddii aan nahay odayaasha reer buuluberde waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa anna ka aamusi doonin waxaan rabitaankayna ku imaanin horayna nalooga ballanqaaday ood goobjoog oo heed adiga mataqaanaa caadle ah madaxweyne ku-xigeenka guudlaabe horteenna ka caddeeyey in wax dambe ee jeeb laga soo bixi reer buulubudow idinla imaanin ee deegaangoleed mataqaanaa ladiin magacaabo aad magacaabatiin diyaar u noqdo waa u sabcinay markhaati baad ka aheed waana ku soo dhoweyn waana qaadanay ballantaan madaxweyne ku-xigeenka la galnay waxaanan ahayn diyaar uma ihin warka na soo gaaraya ee dhagaheenna aan ku maqlayno war aan qaado karna ma aha reer buulubadaa isku laaynin aan ku leennahay haddii an nahay odayaashii dhaqanka laga weydinayay arrimaha buuluburto nabadi ma jirto haddii aad danaynayso arrinta buuluberde oo nin mas'uul ah oo hirshabeelle ah haddii aad tahay adigoo cid aad soo magacaawday iyo cid aad sida adoonsan jirin nabadaynteeda xanuun kugu hayso u imow islax ka dhex raadi mahadsan saaxiib ciidamada booliiska ee maamulka puntland ayaa maanta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ku qabtay hub iyo dadkii watay kadib howlgalla ay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha magaaladaasi ciidamada booliiska ee maamulka puntland ayaa howlgallo xoogan waxay ka sameeyeen xaafada ka kooban tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland howlgalkaasi waxaa lagu soo qabtay hub sheec darra iyo dadka ka ganacsanaya kuwaasoo ku dhex iibinayay xaafad ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland howlgalkaas ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha booliiska qaybta gobolka bari ee puntland iyo taliyaha ciidanka bulmudka ee puntland iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland howlgalkan ciidamada booliiska ee maamulka puntland ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa sidoo kale waxay kusoo qabteen baabuur in muddo ay ku raajoween ciidamada booliiska ee maamulka puntland baabuurtaas oo ahayd kuwa bacmad u xihan islamarkaasna puntland mamnuuca ka ah taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee puntland xuseen cali maxamuud oo la hadlay warbaahinta waxauu sheegay in ciidamada booliiska maamulka puntland ay ka go'an tahay sida loo ciribtiri lahaa hubka sharcidarrada ah oo lagu dhex wato magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo sidoo kale baabuurta bacaha madowata ee ku dhex sugan ama ka dhex shaqeeya xaafada ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo ciidamadaba shaqada ku jira awalan waxaan leenahay shaqaa socota asbuucyadatana socotay shaqo ballaaran bay ahayd oo gobolka bari ka socota gaar ahaan degmada boosaaso ciidamadu ay howlgallo adag kaga jireen iyo magaalada daafaheeda meeshaan hadda taagannahay waa kontaroolka boosaaso xilliga iyo wakhtiguu yahay waad aragtaan iyo sida baaritaanka uga socdo siday shaqada u socoto oo ciidamadu ay shaqada u hayaan baan jeeggaraynaynay oo u soo baxnay waxaan rabnaa dadweynaha inay si dhow laamaha ammaanka dhammaantood ciidamadaa shaqada ku jira noocay yihiinba hadday biliis yihiin iyo hadday daraawiish yihiin iyo hadday b f yihiin iyo hadday b m f yihiin kulligoodba si wada jira waxaan leeyahay inay kula shaqeeyaan laamaha amniga oo gacan uga siiyaan dagarqabayaasha iyo kuwa dhibta ku wada oo ay xaqiijinayaan xilligaa waxay u soconayaan haddii nin lagu seexdo ha seexan wey shaqadooda iyadana waxaa la rabaa ciidamada sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado ha la tukado ilaahay ha laysku xiro iyada aynu ajar iyo xasaanaad kaga helaynaa labanlaaban inaynu dhaxantaa u taagnaano sidaa la'adligeed ciidamada kontaroolka iyo kuwa joogana waxaan leeyahay sidaa u shaqayseen si laba jibaaran u shaqeeya waa inii mahad celinaya inaad qabateen qalab isgaadhsiineed oo gaalkacay laga soo raray oo boosta lagu qabtay intaa kontarool soo dhaaf taliska boliiska waxbaan iska nir isagaa ka jawaabi doona oo ciidamada amarkooda bixin doona annagu waxaan sheegaynaa inay aad iyo aad u mahadsan yihiin shaqada ay qabteen inay sii laba jibaaraan baan rabaa faa noole fari kama qodna wey iyaga laftigooda waxaan leeyahay shaqadiina laba jibaara halkaa kasii xoojiya sidaa haddee waardiyaha iyo heeganka ugu jidhaan xilligaa si ka daran inaa usii qabataan baan doonaya haddii alla idmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamaya ma ahan markii ugu horreysa oo ciidamada booliiska gobolka bari ee puntland howlgalla ay ka sameeyaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaana hadda sidoo kale howlgalla ay ka sameeyeen dhammaan deegaana hoosta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in shan milyan oo door la siin doono ciddii soo sheegta xog sahli karta in la dilo sargaal ka sanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in madaxa sargaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay saartay shan milyan oo doolar oo la siin doono ciddi keenta xog sahli karta in gacanta lagu soo dhigo ama la dilo ninkan ayaa waxaa lagu magacaabaa jedda sward mustafa oo u dhashay waddanka maraykanka islamarkaasna ka mid ah ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama dowladda maraykanka waxay sheegtay in sargaalkaasi u aabula weeraro badan oo ka dhacay gudaha waddanka kenya iyo soomaaliya islamarkaasna ka mid ahaa shakhsiyaad khatar ku ah ammaanka qaaradda afrika dowladda maraykanka waxay sheegtay in shakhsigaas uu yahay shakhsiga keliya ee u dhasha waddanka maraykanka ee ugu sarreeya alqaacida iyo al-shabaab muwaadiniinta maraykanka ee ku jira dagaalamayaasha al-shabaab iyo alqaacida jeeta iswaad mustafa ayaa al-shabaab ku biiray sanadkii labada kun iyo lixdii lana dagaalamay ciidamada etoobiyaanka islamarkaasna faragelin ku sameeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaana la sheegayaa inuu ka dagaalamo qaybo ka mida koonfurta soomaaliya siiba gobolka gedo ee maamulka jubbaland maamulka puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay wado qorsho ay ku coryaaminayso dhaqaalaha maamulka puntland cabdiqadir cabdiraxiin aadanna warkaan ha faahfaahiyo xiriirka u dhexeeya dowlad goboleedka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya bilihii u dambeeyey ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markuu xilka qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni horaatii sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun toban iyo sagaal deni oo hadda xil ka haya sagaal bilood iyo dhowr iyo toban cisho hal mar muusan imaan magaalada muqdisho halkaa minsad saddex jeer uu tagay dalalka itoobiya iyo sidoo kale imaaraadka carabta dad badan ayaa su-aal waxay ka keeneen xiriirka hadda u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada siiba maamulka puntland oo lagu tiriyo inuu yahay hooyada federaalka wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo warbaahinta qaarkood kula hadlayay magaalada garowe ayaa waxa uu si ba-an u weeraray shakhsiyaad uu sheegay inay u adeegayaan madaxda filla soomaaliya isagoo dhinaca kalena tilmaamay in ay iska qaban doonaan kuwaasi waxa uu sheegay in madaxda hadda joogta filla soomaaliya ay dhaqaalaha puntland cadaadis ku hayaan isagoo tusaale u soo qaatay inay ka hor yimaadeen madaxda filla soomaaliya booqashada uu deni ku jooga imaaraadka carabta iyo in deni ay uga digeen madaxda soomaalida gaar ahaana farmaajo iyo keyra inuu heshiisyo la galo imaaraadka carabta heshiisyadaas ayaa qaarkood waxay dhigayaan in imaaraadka carabta gebi ahaanba sanado badan lagu wareejiyo garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso dekadda magaalada boosaaso oo horey ay u maamulayaan qandaraaskana loo kordhin doono iyo arrimo kale wasiirka oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi qaybta horumarinta dhaqaalaha madaxweynahani wuxuuna yidhi xagga infrastructureka marka ka dheego innagu dhaqaale aan wax ku maalgashanno oo jidad ku samaysano ama ku samaysano muxuu ahaa eerboodho ama dekeda ku samaysano inagu ma haysano cid maalgelisaan raadinaya heshiisna waan la gelayaa wixii iyaala dhaqaalahooday gashanayaan inana waynu munaafacadsanaynaa waxaa inoo hadhaya hantiduna inaga inoo hadhaysaa adeerow arrimahaas ha looga dambeeyey madaxweyne canjarafaynta iyo hadalka xunna ha layska daayo gobollada puntland waxaa ugu dibdhacsan oo ugu xun gobolladan waan ka soo jeedo weli dhowr iyo tobankaas sannadood kelmadaha aan ka maqlayay puntland gobollada qaarkeed weli xitaa kuwaas weligood may odhan afkooda taasi kama soo bixin dal baa nala ka iibsanayaa afkooda kama ay soo bixin wax kaloo kale ha yidhaahdeen arrimaha ku saabsan dakhliga iyo dhaqaalaha haddii si kaloo la maamuli jirin waxaa- madaxweynena wuxuu yidhi danti inta ina ka dhaxaysa baan ku maamulayaa wixiina soo gala qof shaksi iyo jifo iyo qabiil iyo oday aan gaar wax u siinayaa ma jiro mushaharkaan ku bixinayaa howlaha dawliga ah baan ku bixinayaa weli intaas dadka qaar baa istiitiinaya meeshay arrimuhu kaga socdaanna waa fahmayna arrimaha reer puntland caqliga dib ha isugu celiyeen ha ka tanaasuleen arrimaha
hay-ad u dooda xuquuqa aadanaha ayaa sheegtay in duqeymaha maraykanku ka filiya soomaaliya ay ku dhintaan dad shacaba cabdicasiis siciid beeraad ayaa warkaan faahfaahinaya hay-adda amnesty international ayaa tilmaantay in maraykanka uu ku xadgudbayo xuquuqul insaanka islamarkaana weeraradii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay waxyeelo badan gaarsiiyeen dad shacab ah amnesty international hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxa ay tilmaamtay in afar iyo toban qofood oo shacaba lagu dilay shan weerar oo ahaa kuwii ugu dambeeyey hay-adda amnesty international ayaa tilmaamtay in afar iyo toban qofood ay geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha ay geysanayeen diyaaradaha maraykanka ee howlgallada duqeymaha ka fuliya soomaaliya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa kordhiyey duqeymaha ay ka fulinayaan soomaaliya iyadoo haatan ku dhawaad boqol iyo toban duqeyme ay ka fuliyeen labadii sano ee ugu dambeysay saraakiisha milatariga africom ayaa horey u sheegay in ay ka fogaanayaan diyaaradaha duqeymaha ka fuliya soomaaliya inay waxyeelo u geystaan dad shacab ah islamarkaana waxay horey u sheegeen inay bartilmaameedsadaan xarumaha iyo saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada iyo gobolada soomaaliya hase ahaatee hadalkaasi waxaa gaashaanka u daruuray hay-adda amnesty international oo tilmaantay in maraykanka iyo sidoo kale africom ay ku xadgudbeen xuquuqul insaanka hay-adda xuquuqul insaanka ee amnesty international waxa ay tilmaamtay in shan weerar oo u dambeysay dhowaanna laga fuliyey qeybo ka mida gobolka shabeellaha hoose iyo duleedka muqdisho lagu dilay dad shacab ah afar iyo toban qofood ay sheegeen inay geeriyoodeen toddoba kalena dhaawac inuu soo gaaray waxayna ku saleeyeen amnesty international warbixintan ay soo saareen kuna eedeeyeen maraykanka inay ku xadgudbeen xuquuqul insaanka iyagoo soo xiganaya xog ay ka heleen dadka ay waxyeelada iyo dhibaatada soo gaartay warbixinta ay soo saareen hay-adda amnesty international waxa ay tilmaantay in labiiyo tobanka bishii nofembar sanadii laba kun toddobiyo toban weerar ka dhacay qeybo ka mid a duleedka muqdisho lagu dilay dad shacab ah oo fara badan islamarkaana maraykanka uu iska indhatiray isagoo gaashaanka u daruuray inay dileen dad shacab ah brian caster oo ah afhayeen u hadlay hay-adda amnesty international ayaa tilmaamay in maraykanka haatan howlgallada uu ka wado soomaaliya ay xadgudub ku yihiin xuquuqul insaanka islamarkaana dad badan oo shacab ay ku geeriyoodeen duqeymaha maraykanka ay ka fuliyaan soomaaliya si kastaba ha ahaatee taliska maraykanka ee africom ee duqeymaha ka fuliya soomaaliya waxay mar weliba gaashaanka u daruuraan hadalka kasoo baxa hay-adda amnesty international oo iyadu dhowr jeer sidaan oo kale maraykanka ku tilmaantay inuu ku xadgudbay xuquuq insaanka islamarkaana diyaaradaha duqeymaha ka fuliya soomaaliya ay waxyeelo badan gaarsiiyaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay duqeymaha ka fulinayaan dhowaan diyaaradaha maraykanka ayaa duqeymo ka fuliyey qeybo ka mida gobolka jubbada dhexe iyagoona sheegay inay ku dileen rag ka tirsan al-shabaab maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa xukunno kala duwan ku riday rag u dhasha waddanka isku tagga maarka carabta kuwaas oo waasi sharci darraha ka geysanaya duleedka magaalada hargeysa ee somalilan ayaa nuur xirsi ayaa warkan faahfaahinaysa iyadoo dhowaan ay ahayd markii maamulka somalilan garoonka hargeysa ay ka qabteen rag ajaaniib ah oo u dhashay dalka imaaraadka carabta islamarkaana la sheegay in si markaasi sharci darra ah ay ugaarsi ka sameynayeen gobolka sanaag ee maamulkaasi somalilan raggani ajaaniibta ah ay markaasi ay u dhashay imaaraadka carabta ayaa tiradoodii gaaraya ilaa iyo sagaal ruuxa cabdinuur jaamac oo ah agaasimaha guud ee deegaanka maamulka somalilan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in raggaasi xukun lagu riday waxa uu kale uu sheegay in raggaasi ay ahaayeen sagaal ruuxa mid kastaba lagu xukumay lacag gaaraysa toban kun oo doolar ah islamarkaana laga musaafirinayo halkay markaasi somalilan sidoo kale agaasimaha guud ee deegaanka maamulka somalilan oo sii hadlaya ayaa sheegay inay jiraan rag kale ee u dhashay maamulka somalilan kuwaasi oo garab siin jiray ragga ajaaniibta ah balse uu sheegay in xabsiga ay markaa ku sugan yihiin kuwa ay marka ay sugayaan xukunka
niman carab ah oo ka yimi waddanka imaaraadka carabta in ay waddanka yimaadeen iyaga oo u yimi kuna yimi magaca hay-ad khayriya oo ka howlgasha jamhuuriyadda somalilan ayna mas-uul ka yihiin muwaadiniin reer somalilan sidii aad idinkuba ku aragteen kiliibyada aynu ku wada aragnay waxaa jirtay inaynu aragnay xabad cawlah oo si xun loola dhaqmayo meel ka mid ah degmada sabawanaag arrinta dowlad ahaan wasaarad ahaan waanu ka howlgallay aada baanu isugu taxalujisan taxallujinnay waxa aanu shaqalka ku hubsannay dhammaan ciddii ama markaa kilibka ka soo baxday amaba gacan ku lahayd wixii dembi halkaa ka dhacay waxa aanu ku qaadnay ciddii mas-uulka ka ahayd ee keentay ciqaabtii way kala dambeysay ciqaabtii u horeysay aanu marinay kambenigaa keenay ama shirkadaa keentay muwaadiniintan imaaraatiyiinta waxaa la ganaaxay toban kun oo dollar waxaana loo jaray jiwanka guud ee g r ka loo yaqaano lacagtaasna waxay ku dhacday khasnada wasaaradda maaliyadda khasnada dhexe ee wasaaradda maaliyadda
hadalkani agaasimaha guud ee deegaanka ee maamulka somalilan cabdinuur jaamac ayaa imaanaya xili booliiska somalilan ay dhowaan garoonka magaalada hargeysa ay ka qabteen rag ajaaniib ah ee u dhashay imaaraadka kuwaasi oo la sheegay in si sharci daro ah ay ugaarsi ka sameynayeen gobolka sanaag islamarkaana ay doonayeen inay ka gudbaan garoonka hargeysa una gudbaan imaaraadka carabta
dhimasho iyo dhaawac xoog leh ayaa ka dhashay banaanbax maanta galgeliyay magaalada bulobert ee gobolka hiiraan mar kale bashiir cabdulaahi cusmaan ciidamada amisom qaybtooda degmada buulabard ee gobolka hiiraan ayaa rasaas waxay ku fureen dad ku diibadbaxayay mid ka mid ah xarumaha amisom ay ka degan yihiin degmada buulabarde gaar ahaan hotel camaru waxaana ku dhintay hal qof sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo laba qof oo shacaba xaaladda degmada buulabarde ayaa kacsan kadib markii shacab fara badan oo ka caraysan wafdi ka socda maamulka hirshabelle ay xireen wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala degmada buulabarde degmada buulabarde ee gobolka hiiraan waxaa ku sugan wafdi uu horkacayo la taliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo wasiiro iyaga oo ku howlan sidii loo xalin lahaa xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada buulaberde dhowaan wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa wax ka yar bil isku kala bedelay ilaa iyo saddex guddoomiye oo ay yeelanayso degmada buulaberde taasoo keentay in dadka qaar ay ka soo horjeestaan isbedelada lagu samaynayo mas-uuliyiinta degmada buulaberde gobolka hiiraan odayaal iyo waxgarad degmada buulaberde ku sugan ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu xalinayo xiisadan ka taagan degmada buulaberde ee gobolka hiiraan maxkamadda sare maamulka puntland ayaa beenisay in lasii daray raggii dilkii kufs isugu daray allaau naxariistay caasho alyaas adan kuwaasoo ku xirnaa magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay in lasii daayay raggii dalkii kufsi u geystay allaau naxariistay caasho alyaas aadan oo ahayd gabar labaatan sano jir ahayd ayay maxkamadda sare maamulka puntland qaab qabiilah u sii daysay ragga loo haystay kufsiga iyo dilka loo geystay caasho alyaas aadan oo ka dhacay xaafadda israac oo ku taalla magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee dhinaca puntland daahir cabdiqaadir oo ka mid a saraakiisha maxkamadda sare ee maamulka puntland oo la hadla reediyo wadaada waxa uu sheegay inay bayn ay tahay in lasii daayay raggii kufsiga u geystay caasho alyaas aadan wuxuuna sheegay in dhowaan maxkamadda sare ee puntland ay qaadi doonto xukunkii lagu riday raggii dhibkaasi geystay wuxuuna sheegay in dalka raggaasi ay ku xiran tahay saxiixa madaxweynaha puntland sida cabdilaahi deni balse haddii madaxweyne uu saxiixo raggaasi lagu filin doono waxa uu sheegay in qaab qabiila loo sii daayay raggii loo haystay dilkii kufsiga caasho alyaas aadan lagu geystay magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland islamarkaasna hadda ay ku xiriyeen xabsi ku yaala magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland waxa uu sheegay in puntland ay ka go-on tahay in raggaasi lagu fuliyo xukunka ku riday maxkamadda sare maamulka puntland arrinta aad leedahay arrinta marfuumad caasho allah u naxariisto ilaahay kana gacanka xaq daran baa dhishay ilaahay naxariis waa siinaya saqiirna waa ahay dacwadihii ay soo martay waa ogeydono saddexdii maxkamadoodba waxay la tahay dambiilayaashaasi waxay waajib u lahaayeen baa la mariyey laakiin waxaa dhimanay waa fulinkii fulintaasana dee wadda iskale xukuumaddaa fulinta iskale markii uu madaxweyne soo saxa waa la fulinayaa laakiin maxaabiistaasi ama xukumanayaashaasi waxay ku jiraan xabsiga garowe wax tira baleen ah oo siideyn ah oo laleeyahay waa laga heshiiyeyna ma jirto farabadaandooyin suuqa lasdhexyaahayaa waa jiraan laakiin wax ka jiraan ma jiraan walaalow saddexdii maxkamadood oo dacwadu ay maraysayba arrimaha qabiilku waa dhinac ordayeen hase ahaatee marnana waxa uga suurtoobin marka haddana waxay hortaallaa dacwadaas oo saxiix filintaasi saxiixii madaxweynaha arrintaasi marka arrinbeeleed baa ay ku dhamaatay iyo arrin qabiil baa lagu gala iyo waxaas ma jiraan arrintaasi waxay ga hortaallaa xafiiska madaxweynaha ayay taallaa madaxweynihiina waa maqan yahay xukumanayaashiina xabsigay ku jiraan sidaan horey kuugu sheegay marka wax arrin beeleed ah ay ku dhamaatay ama dhex oror ama ama lagu wareejiyo ama loo sidaayo wax ka jiraan ma jiraan wax inuu luguyaa weeye dhowaanahan waxaa soo baxaya warar sheegaya in maxkamada sare maamulka puntland ay qaab qabiilah usii daysay raggii dilka ay kufta isugu diray caasho ayaas aadan oo ahaad gabar labaatan sana jir ah islamarkaasna lagu geystay xaafad leresraaca oo ku taalla magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka puntland warkii duur oo tala socota radio cadaan dhagaantaas warka duur waxaa soo saaray shirmaako suley cumar axmed ibraahim saxiifo ayaa farsameynayay anigoo xasan ayaa idin warramaya cidda warka uu sogaa suba maqliya qoraal la sawirata waxay dib ugu heli karaan beejka intarnetan kulena www radio cadaan com facebook iyo twitter intaana warkan warka xiga dib u kulmi doono duur wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo